gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulle maxamed oo iyogu heliyay ayaga ku-xigeenadiisa gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellaha hoose iyo weliba iyo kormeerana mashaariicda ka hirgeliyaya baraawa ahaana seytio qaarsho mara ayaga milfayla kormeerka gobol ka sameeya weliba ku mid ahaa wadada iskixiraasa garoonka diyaarado iyo magaalada baraawa oo hadda meel gebagabeeya marayta dhismo wadada waxaana ku mid ah injineerada kambaniyada samtel iyo kulmiye oo faahfaahin kubiyaga howlo meeliya marayta kormeerkan shaqo ay ku sameeyaan wadada imbareeso baraawe xiriirso ilaa eerboorka ay soo kormeereen guud ahaan wadada qaybeed kala duwan iyo meel walba ay soo fiiriyeen ay soo arkeen marka shaqadii qaabka u socotay shaqada qaabka loo wado run ahaantii marka waa waxay marka ka helna dhiirigelin sidoo kalena waxay noo sheegeen meelaha qaar loogu baahan yahay baahi ay ka jiraan iyo meelaha qaar oo marka u baahan in wax laga qabto waanana waan soo qornay insha allah waxaan rajeynaa marka marka shaqada dhamaata in si fiican aan u samayno marka sidoo kale waxaan kormeer kusoo gabagabeynay isbitaalka t b-ga magaalada bara loo dhisay oo ka kooban laba qaybood qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifka iyo qaybaha kala duwan oo kormeerkan uu quseeyey guud ahaan marka alxamdulilah shaqadii maanta aan kormeerka ahayd si fiican ay noo soo gabagabatay marka waxaan ku mahadcelinaynaa maamulka sida wanaagsan mar walba noola shaqeeyaan gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulle maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellaha hoose iyo kuwarbiyaga kormeerkaiyo kaseedaga dhismo wadada meelihii hadiya marayta dadkan kulley way dadaaleen qoladan kambanigan ee meesha dhisaysay laamiga wax badanna waa u dhiman yihiin wax badanna way qabteen marka kulley kormeerkeen wuxuu ku qutubay maadaama xilliyada lagu jiro ay tahay xilliyada roobka waddadii inaan xoogaa isla firfiirno maadaama waddadan magaaladan caqabadda ugu weyna haysata ay tahay waddada waa soo marmarnay kulley meelo badanna maasha allah waa way ka fiican tahay waddada howlna waa laga qabtay in howl laga qabtana waa waa muuqataa meelo badanna way u dhiman tahay kormeerkii insha allahu tacaala ilaa ay ceelboorkaan tagnay waxaanu ku soo gebagabeynay isbitaalka t b-da oo hadda aan joogno isbitaalkana waa kormeerna asigana
kambaniyadii haddaba la yidhaahdo mashruucan qabtay ee juhdigu ku bixiyey ee wakhtigan cariiriga ah oo waddo wax lasoo marsiiya aanan lahayn shaqada ka qabtay halkan waa u mahad celinaynaa injineerada ku dul qaatay ee maanta mashruucan halkan ka fuliyey waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay haddaba la yidhaahdo aad iyo aad aa mahadsantihiin mashruucan wax laga sheekay kara maahan mashruuca halkan laga qabtay waa mashruuc lagu farayareystay aan dhihi karno aad iyo aad loogu farayareystay lagu hormariyey deegaankan